walaale maxamed waa mahadsan tahay dhegaystayaasha idaacadda v o ana waa salaamaya qaybteeda soomaaliga maxamed waxaa la dhihi karaa dagaalkii sidii uu ku bilowday ayuu haddana ku dhammaaday oo ah dagaal goobo gooniya ka socda oo marna la dhihi karo waa dagaal kulul marna la dhihi karo dagaal qabow maantaitoo talaadaha waxaa la dhihi karaa dagaalka waxaa dhex maray ciidanka suudaan iyo ciidanka dacmusariir wuxuu maantao talaadaha ku koobnaa eriyada caasimada mandiqada januubka caasimada kharduum dhacda ee la yirahda mandiqatu jabra iyo deegaanka ay degan yihiin silaaxul mudaraacaad ama ciidamada maaragtay marinska suudaan marka waxaa la dhihi karaa dagaalku manaadiqda hadda sida hadda mandiqadaas eriyada telefisyoonka iyo weli way joogaan iyo shaaric almadaar laakiin manaadiq kale waa laga nadiifiyey waxayna qaarkood ku ay ku gambanayaan mustashfayaadka iyo iyo manaasilka muwaadiniinta nimankaan ee dacmu sariix marka guud ahaan awoodoodii way wiiqan tahay hase ahaatee weli maysan dhiman sharciyadii iyo qaanuunkii ay ku taagnaayeenna waa laga xayuubiyey oo saad la socotaan adiga iyo dhegaystayaasha waxaa dhowaan lasoo saaray go-aan uu soo saaray madaxweynaha wadanka suudaan ama qaa'idka majlisu siyaada waa cabdilfataax cabdiraxmaan alburhaan kaasi qaraarkaasi oo ku saabsanaa casli in la casilay maxamed xamdaan dugulo xamiidtii loo yaqaano lagana qaaday xilkii naaibura'iiska booskiisiina lagu bedelay generaalka caanka aliir alfariiq maalik caqaar oo ah ra-iisulxaraka shacbiya litaxriiri suudaan ama s b l loo aqoon jiray oo ahayd xarakadii john garang qeybteeda waqooyiga maalik caqaar oo horey ugu jiray golaha sare ee suudaan laga xukumo ayaa booskii xamdaan xamidti lagu bedelay wuxuuna kasoo jeedaa awood qaybsiga marka la fiiriyo golaha sare ee suudaan maalik caqaar wuxuu kasoo jeedaa isla mandiqadii xamidti uu kasoo jeeday oo ah qarbi suudaan waan gartay ibraahim marka wadahadallaa jiray ka socda dalka sacuudi carabiya magaalada jedda xagey ku dambeeyeen wadahadalladaasi weli way socdaan inkastoo si toosa ahayn oo dhowaan go-aamada uu gaaray cabdilfataax cabdiraxmaan alburhaan madaxweynaha suudaan ee golaha majlisu siyaada ee suudaan u taliya ninka u sarreeya alfariiq cabdiraxmaan cabdilfataax cabdiraxmaan alburhaan go-aan uu dhowaan gaaray ayaa waxaa go-aamada uu gaaray dhowaan waxaa ka mid ahaa go-aanka asna ah in la joojiyo wadahadaladii tooska ahaa maadaama ay dacmu sariic ay jebiyeen shuruud uu hordhigay oo ay ka mid tahay inay ka baxaan manaasilsha iyo muwaadiniinta guryahooda iyo cisbitaalada oo ay gabaad ka dhiganayaan taasi waxay keentay cabdilfataax alburhaan inuu yidhaahdo wadahadallada waa joojinaynaa inta ay ficilkaa joojinayaan marka wadahadaladii hadda waxay isku bedeleen kuwo aan toos ahayn oo ay u kala dabqaadayaan labada dhinac waa ciidamada jeesha suudaan wafdiga ka socda ama jamhuuriyadda suudaan dhinaca dowladda wafdiga ka socda iyo dhinaca xarakada la dhihi karo hadda waxaa laga dhigay waxay noqoto xaraka bilaa sharciya ama ciidamada dacmu sariix loo aqoon jiray ayaa la dhihi karaa hadda gruubkaas labada dhinac waxaa u kala qaadaya dabka sacuudiga iyo iyo iyo iyo iyo washington ama maraykanka iyaguna dhowaan bayaanay soo saareen washington iyo iyo iyo iyo iyo riyaadba waxay ku booriyeen labada dhinac inay dad ka noqdaan wadahadallada ayna xabad joojintana ka noqoto waan gartay ibraahim waxaa wararku sheegayaan in talaadadii waxoogaya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu tegay dalka sacuudi carabiya maxay ahayd ujeedadiisu
waxaan ognahay maxamed sacuudigu waa sadiiqa koowaad ama saaxiibka koowaad ee maraykanku uu ku leeyahay mandiqada bariga dhexe marka guud ahaan la fiiriyo eeiga xagga dhaqaale iyo xagga siyaasad iyo xagga arrimaha kale ee guud ahaan cumuuman nabadda caalamka in laga wada shaqeeyo iyo guud ahaan amniga caamkaba marka booqashadaani waa booqasho waxaa la dhihi karaa loo baahnaa muddana la filanayey inuu antony blinken ku tago waana booqasho rasmi ah wuxuuna maantayta la kulmay booqashadiisa uu ka bilaabay kulan uu la qaatay waliil ahdiga maxamed bin salmaan ahna ra-iisul wasaaraha mamlakada carabiya sacuudiya waxay isla soo qaadeen malafaadka mandiqada sida arrimaha yeman iyo xiriirka u dhexeeya sacuudiga iyo iiraan oo la sheegay dhowaan inay xiriir ayaguna yeesheen marka arrimahaas dabcan waxay kaloo isla soo qaadeen arrimaha suudaan way ka wada hadlayaan waxaana la filanaya arrimaha suudaan inay isku ra'yi ka noqdaan oo ah in xabad joojintu ay sii socoto iyo in labada dhinac ay wada hadallada miiska ay ku dhammaystaan xukuumtooda inkasta oo la dhihi karo fikraddaasi dhinaca xukuumadda suudaan way ka cagajiidaysaa oo waxay u taqaanaa tacmud sariix inay tahay xaraka mutamarida oo hayri sharciya ah loona baahan yahay in lasoo xiro madaxdeeda sharcigana la waafajiyo waan gartay haddaynu eegno dhinaca bini aadanimada dalka suudan intii dagaalku bilowday ilaa haddana dabcan uu socdo dad badan baa dhintay kuwo badanna way ka qaxeen waddanka hadday noqoto inay gudaha ku barakacaan iyo hadday dalka dibaddiisa u qaxaanba bal sawir guud naga sii xaaladda bini aadanimo ee dagaalka suudan u sababay walaal maxamed waddanka suudan waa siddeed iyo toban wilaayo ka nidaam ahaan dagaalku wuxuu ka bilowday laba wilaayo oo ah wilaayat alkharduum iyo wilaaya shimaaliya oo caasimadeedu tahay marawi oo ku yaalay madaarkii caas caalamiga ah ee caskarigaah marawi hase ahaatee kadib wuxuu ku fiday magaalooyinka ama gobolada shimaalu daafuur ee caasimadeedu tahay faashir eeqarbi daafuur ee jineyna iyo wuxuu ku fiday sharqi daafuur oo ah niyaala marka dhibka wuxuu marka waxay keentay dad badan inay qaxaan oo mathalan kharduum oo kale ee dadkii deganaa maadaama lagu kor dagaalamay waxay keeneen inay u qaxaan deegaano kale gobolladii marka kale qixi wuu gaaray suudaanna cumuuman dadkeedu ma yara tirsigoodu malaayiin weeye marka malaayiintaasi way qaxeen dhib badanna wuu yimid dhinaca waxaa kaloo timid oo la kowsaday waddanku dagaalku xilli adduunka ka jiro sicir barar suudaan oo markii horena sicirka doolarku qaali ahaa iyadoo maciishadu ay daqiiqa iyo asaasiga sida daqiiqa iyo oo cayshka laga sameeyo ay helitaankiisu adkaa ayaguna dhibkoodii bay leeyihin marka inkastoo wadamo carabeed oo ugu horeyso mamlaka alcarabiya sacuudiya iyo dowlat alimaaraat alcarabiya almutaxida ay dhammaantood iyo dowlada sadiiqa sida maraykanka iyo ingiriiskuba ay dhammaantood ay ku caawiyeen kaalmo bini aadanimo hase ahaatee waxaa la dhihi karaa weli cumuuman dadka waxaa ka jira wadanka baahi guud